asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatih kulanta wanaagsan dhegaystayaal waa xubinteenii murtida maanta waana xubinta murtida maanta ee badanaaba ama aalaaba aan halkan ka soo jeediyo aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle xubinteennan murtida maantana waxaan ku soo qaadanaynaa sheekooyinkeennii taxanaha ahaa qayb ka mid ah waana sheekooyinkeennii soo jireenka ahaa ee inta badanba aynu ka soo xuli jirnay ama ka soo miidaamin jirnay ama aynu ka soo miiri jirnay afkeenna hooyo iyo qaybihiisa kala duwan waana sheekooyinkii markaad si u eegto aad ka dhex arkaysay inay meelo fara badan wax kaa tusinhayaan ama ay digniino ku siinhayaan nolosha iyo howlaheeda khuseeya digniimahaasoo ahaa kuwo biyo kama dhibcaana ama kuwo ahaa lama saluugaan kuwaasoo haddii aad hoos u dhuuxdo aad arkayso dee dadku waxyaalihii ay kaaga digahayeen ilaa iyo maanta wax bulshada ka dhex jira inuu yahay mar hadduu bulshada ka dhex jirana bulshada waxay u baahan tahay in haddii eebba idmahayo la ilaaliyo midnimadeeda horumarkeeda wax soo saarkeeda wax istaarashadeeda iyo isku kalsoonideeda iyo nolosheeda guud iyo qaababka ay muhiimka u tahay intaaba in bulshadu la horumariyo ayay u baahan tahay wax xanoo sheekiina midna waa ammaan midna waa digniin mid waa lagu ammaanay waxaa lagu lehay hawsha haddaad samaysa way wanaagsan tahay midna waa digniinoo saa haddaad yeesho adiga ayay dhibaato kugu tahay ama waa kugu ceeb ama waa dembi ama waa khalad aad gashay ee ha isku dayin inaad sidaa yeesho ayaa lagu leeyahy labadaa qayboodu waaweyn ayay u kala bixi karaan waa sheekooyinku guud ahaanba xubintaani murtida maantana waxaan kusoo qaadanaynaa waxaa la yidhi oo aan kusoo qaadanaynaa niman ayaa waxay ku murmeen waa niman ilaa saddexii nin iyo afar nin iyo shan nin midkoodoo meel taagan oo geelley oo geeljira ah geeljiruhuna sidiisaba waa niman aad iyo aad maarata u madax adag kibir badan oo ninka geeljiruhu maarata waa ka kibir badan yahay dadka kale ama waa ka madax adagya nimankii geeljiraha waxay ku murmeen haddii eebba idmahayo geela lafaha geela haddii la tartansiiyo la dhuuxo noocyada qabiilada geel u kala baxo ama jifooyinka isirka geel uu u kala baxo ama qaybaha uu u kala duwan yahay geelu midka ugu dhuux badani waa nooca la yidhaahdo hoorka ayaa nin yidhi labaa ku raacday mid kalea yidhi ha ka yaabin geela nooca ay dinka la dhaho ayaa ugu dhuux badan geelabku isagu meesha maba soo gelinba iyo noocan siifdacarka labadaa midnaba mayna soo qaadanin laakiin waxay soo qaateen labadaa nooc oo hoorka iyo aydinka ama aydimaha geela loo yaqaano ama geela hoorgadhlaha loo yaqaano labadaa nooc bay soo qaateen iyagoo murankii hayoo murmahaya oo kanaa dhuux badan iyo kanaa dhuux badan leh ayaa nin riti aydin ah u raran yahay oo heerkiisu ka ooman yahay oo ari doonu cidda u joogo oo dhaan wata oo awrti inturtigii soo dhaamiye socda yaa soo ag maray markaasay dhaheen joog joog joog war artigaad wadato waa noocma markaasuu urtiga waad artaa inuu urti geela yahay alla war aydin buu wataa artigiisu waa arti aydin eh weliba waa aydin laba jidhlee hoor laba jidhlaa jira mogtahay aydin waxaa jira marka laba jidhlaa isna war waa aydin laba jidhlaa markaasay dhaheen oraa haddii ilaah kuu sugnaadin waan murannay waxaan ku murannay geela aydinka iyo hoorka waxaa dhuux badan aydinka iyo waxaa dhuux badan hoorka markaasuu yir waxaad sheegaysaan anugu ma garanayo ari doonaha iga oomane dan ka hadla markaasaa mid yidhi sug hirtigan aan jibinaynaa hirtigan yaan jibinaynaa dhuuxiisaan fiirinaynaa hadda martiga ninku wato nimankii kale mayna dhihin marka wartiga nin baa wata e jibin maysa dhaan baana loo wadaaye xoolo doon ah yaa loo wadaaye ka joog oo dan ka hadal markaasuu yidhi haddaan jebinaynaa sug maxaaba maxaaba lagu murmi buu yidhi moogtahay maxaaba had maxaaba loogu murmi buu yidhi moogtahay gudun buu qaatae caayar burtigoo saa u taaganoo dee rarkii coslaana wata yuu halkaa tagoogtaa ku dhuftay bash irtigii waa jabay irtigii markuu fadhiistay baa ninkii cadhooday markaasuu yi waraa dhegeysta maxaa dhacay irtigayga aad u jebiseen haddana irtigiina lugtaa laga gooya dhuuxiisii la fiiriyey maarta intuu leegyahay moorku ninki waa yaaban yahay haddaba irtigiina nool ogow markaasuu war rarkan dee hirti aan ku qaatay isiilinninka hirtigii dilay kulligoo dhan baa isku mar la hadlay waxay ku dheheen wareedhe waxma kuu sheegnaa haa inaabow saddexiyo ku luudsay dheheen hirtigaaga walaalow inaabowda waxay ka dhigan tahay walaalow walaalow hirtigaaga saddexiyo ku luudsay dheheen orod intaad anaa saddexdaa lugooda uu leey ku kaxayso saddexiyo ku luudsay dheheen arrintaasoo keentay mid inay noqoto dad fara badan melagtay amaba sababtay amaba laga yaabo inay u dhinteen kana mid ahayd mid ku imaatay sheekooyinka kibirka iyo muranka ah ee aan loo baahnayn mahmaahda maanta aan ku soo qaadanayno xubinta murtida maanta idamka e b waxaan dhahaynaa hal ninkii maalaha yaaqulka ka gura hal ninkii maali jiraybaa yaaqulka ka gura waa ninkii maali jiraybaa hasha yaaqulka ka gura